asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhawaada meel kastoo ayga dhegeysanaysaanba asxaabteeda waxaan leeyahay gacmo furan kusoo dhawaada haddii aad igu cusub tahay dhanka youtube-ka waxaan ku leeyahay gacmo furan kusoo dhawow halka iga dhegeysanaysid ama aad iga daawanaysid waa Somali Happy Family Podcast barnaamijka qorsheynta qoyska barnaamijka waxaa la socodsiinaa anigoo Saare Xuseen waxaan leeyahay meel kastoo aad joogtaan waqtigu ha idin wacnaado een mawduucayga ama episodekayga wuxuu ku saabsan yahay haddii sooshalka ilmaha aan weydiisto caawinaad ma dhibaato ayaa iga imaanayso taas ayuu ayuu ayuu quseeyaa ama uu mawduucayga ku saabsan yahay marka waxaan ku leeyahay soo dhawow gacmo furan kusoo dhawow een haddii aad iga dhegeysanaysid youtube-ka ama aad iga daawanaysid ood jeceshahay inaad su-aal i weydiisid ama aad su-aal qabtid waxaad igala soo xiriiri kartaa instagramkayga linkigiisa oo hoos yaala ayaad igala soo xiriiri kartaa ama waxaad igala soo xiriiri kartaa facebook pageka haddii ay kuu suurtageli weyday dhanka bodcastiga inaad calaashaan fariin iisoo dhigtid dad badan waxaa arkay calaashaan fariintii ay usoo geli weyday marka waxaad igala soo xiriiri kartaa instagramkayga linkigiisa oo hoos yaalo haddii intaasaa oga gudbo haddii aan caawinaad weydiisto sooshalka ilmaha ma dhibaato ayaa iiga imaanayso taas ayuu quseeyaa waxaa isoo weydiistay gabar ka mid a dhegeystayaasheeda ayaa su-aashan isoo weydiisay waana su-aal waqti xaadirkan taagan oo u baahan calaashaana in si fiican loo falanqeeyo laakiin aniga su-aasha gabadha anigoo u jawaabayo ayaan waxaan jeclaystay inaan wax yar aan calaashaan dul maro haddii waa inta aniga ka garanayo ama waa inta aniga aqoonteyda aan ka aqaano waaye marka waxaan leeyahay soo dhawaada su-aashan waxay soo weydiisay gabar dhegeystayaasha ka mid ah siday su-aasha u taala waxaa waayaan haddii aan caawinaad weysto sooshalka ilmaha ma wax dhibaata ayaa iiga imaanayso hadda ka horna waxaa isoo weydiiyey qof kale ayaa wuxuu isoo weydiiyey ma la weydiisan karaa sooshalka caawinaad ma la weydiisan karaa maadaama marka ay isku soo beegmeen dabcan way isleeyihiin haddii aan ku hormaro su-aasha ah ma la weydiisan karaa caawinaad sooshalka haa waa la weydiisan karaa sababtoo ah annaga inta badan bulshada hadda baraha bulshada sidaad ka maqlaysaanba waxaa arkaysaa dad ah ay calashaan xadgudub baana lagu sameeyey calashaan sooshalkana soo weeraraya ilmaha naga qaatay sooshalka ilmaha waxaa waayaan sida adiga mas-uuliyad kaaga saaran tahay mas-uuliyad xuquuqdooda ooga saaran tahay marka iskama kaa soo aadayaan ama iskagama kaa imaanayaan laba unbay kuugu imaan karaan ina sida hadda gabadhan ay sheegayso caawinaad aad weydiisato iyo inay cabasho kaa tagto haddii caawinaad aad weydiisato way kuu imaanayaan haddii cabasho kaa tagtina way kuu imaanayaan labadaa leku shoosha kuugu imaan karaan inta ka horeyso shoosha shaqo iskuma lidiin ma weydiisan karaa caawinaad haa waa weydiisan kartaa maxaa yeele ayaga haddaa weydiisanin ilma haddaa haysatid ama hooyo keligeed aad tahay ama keligaa aad tahay waa weydiisan kartaa sababtoo ah way kuu furanta inaa weydiisatid marka haddii aan usoo laa aan ka gudba calashaan ma weydiisan karaa haa waa weydiisan kartaa haddii markaan usoo laabtay su-aashii gabadha u ahayd ma dhibaato ayaa iiga imaanayso waxaa horta waxay su-aashan waxaa waxay tirahdaa calashaan caawinaad ma weydiisan karaa caawinaadda aad weydiisanaysid laba unbaad ku weydiisan kartaa saa hore usoo sheegay haddii labadaas midkood ay kaa tagtana way kuu imaanayaan way kula soo falgelayaan waa haddaad cabasho weydiisatid haddii cabasho kaa tagto oo cabasho lagaa gudbiyo iyo haddii adiga aad aad caawinaad u baahantid labadaba marka caawinaad haddii adiga marka aad weydiisatid laba sabab aa caawinaad ku weydiisan kartaa financially dhaqaalaha inay kaa caawiyaan ama guri ama nolosha calashan inay kaa kabaan waxyaalo aad u baahan tahay iyo inaad caawinaad u baahan tahay in ilmaha lagaa caawiyo waxaa laga yaabaa inaad tahay hooyo keligeeda waxaa laga yaabaa hooyo ilmaha haysato hadda dhasho oo ugu horreyso uguba inaad tahay caawinaadda marka sababa badan aad oga ugu baahan karta waxaa laga yaabaa inay familia problem ku hayo marka caawinaadda way way baaxad weyn tahay adiga ayaa og midda aad adigoo u baahatay marka haddiiba marka caawinaad ee meesha imaaday waa lagu imaanayaa waa lagu wareysanayaa dabacan waqti ayaa hawshaada soconaysaa marka waxyaalahan hadda saska laga qabo oo calaashan looma tegaayo iyo haddii markii dhibaato kugu dhacda ama wax aad dareentid haddii aad ayaga la xiriirtid een, wax dhibaato ma kaaga imaanayan sababtoo ah arrimaha dee lagula xalinayaa sideedana ilmaha iyo waalidkood in la kala la kala wado lama jeclo in la isku hayaa la jecel yahay sabab kasta oo la iskugu haynaayo sooshalka way jecel yihiin inay isku hayaan familka ama waalidkii ilmaha ay isku hayaan caruurta iyo waalidka inuu isku hayaan way jecel yihiin inay kala fogeeyaan ma jecla sababta maxaa waaye qarashay ku bixinayaan lacag badanaa ooga baxayso een, taxadar badanay gelinayaan attention badanaa ooga baxaayo maxaa ayaga intaasoo dhan oo dhibaato ay geliya ayagaba qarashaa ku baxaayeen ilmahay maskaxdoodu xitaa ilaalinayaan sababtoo ah ilmaha lama rabo inay ku kala ta- waalidkoodu way u baahan yihiin qof kasta waa ogyahay waalidka ilmihiisa uu qofka u dhaaman waalid inuu jiro marka in ilmaha uun la badbaadiyo unbaa be- meesha imaanaysa maahane alashan dadkan way een- een, maxaa la dhahayey ilmo la iska qaatay iyo waxyaalaha hadda meelaha la warwareejiyo waxba kama jiraan marka caawinaadaada haddaa mar caawinaad weydiisatid su-aalo way kuu imaanayan laakiin way fududahay haddii aad tahay hooyo keligeed oo ilmo korsanayso in lagaa lug bixiyo sababtoo ah waa lagu caawinaya waqti cayiman ayaa lagula joogayaa kadibna way kaa tagaan ayaga sidoodaba markaad caawinaas weynis- weydiisatid ama casho cabasho lagaa gudbiyo sistamkaadaa cabaar lala soconayo waa lagu ogaanayaa haddii xaaladaada oo kay noqoto ama laiskugu kaa dubarido macsalaamaa lagu leeya waa lagu suu daynayaa marka adiga ayaa og haddii ay tahay financially adiga ayaa og haddii ay tahay caawinaad in familka ilmaha lagaa caawiyana adiga adiga adiga ayaa og cafwan marka markastoy toole waqti kooban ayaa lagula joogayaa laakiin way fududahay haddaad hooyo keligeed tahay oo ilmo korsanayso laakiin haddii famil aad tahay oo labada waalidba ay meesha joogaan su-aal waxaa ima oo cabasho aad weydiisatidna calaashaan in lagu caawiyo ilmaha lagaa caawiyana su-aal calaama su-aal ayaa saaran sabab lagu caawinayaa ilmaha aabbood ama waalidkooda aaway maxaa in ka dhexeeyo wararkaasoo dhanaa soo baxay marka mawduucay kuma dheeraanayo sababtoo adiga waxba iima faahfaahinin halkaas ayaan kusoo gabagabeynaa waxaan leeyahay waqtigu ha idiin wacnaado assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu